bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimco ah taariikhduna ay ku astaysan tahay siddeed iyo tobanka bisha seteembar sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya deegaanka sheekhbari weyne ee hoostaga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in aroornimadii hore ee saaka xarakada al-shabaab halkaasi ay ku weerareen ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya oo fariisin ku lahaa deegaanka yaqbari weyne dagaalka ayaa la sheegay inuu ahaa mid saacado qaatay iyadoona la sheegayo goobaha lagu dagaalamay haatan in xaaladooda ay xasiloon tahay wararka laga helaya aqbari weyne waxa ay tilmaamayaan inay jiraan khasaarooyin kala duwan oo soo gaaray dhinacyada halkaa ku dagaalamay al-shabaab ayaana muddooyinkii lasoo dhaafay kordhinaysa weerarada ku dhuf oo ka dhaqaaqda ay ku qaadayso fariisimada ciidamada amisom iyadoo mararka qaarna ay u suuragelaysay inay gacanta ku dhigto fariisimadaasi sida kii weerarkii dhowaan janaal ay kula wareegeen iyo sidoo kale goobo kaloo dhowr ah oo hore ay u deganayeen ciidamada midooda afrika ee amisom amisom weli wax waraa kama soo bixin oo ku aadan dagaalka yaqbari weyne ka dhacay aroornimadii hore ee saakay dadka deegaanka ee yaqbari weynena waxay sheegayaan in ciidamada dowladda iyo kuwa amisom halkaasi ay isaga ruqaansadeen ayadoona ay arkayeen in weerarka kooxdii soo qaaday al-shabaab ay goobta ku gubeen hal gaari oo nuuca soomaalidu ay u taqaana cabdibilaha ah halka kuwa mid kalena ay kaxayseen sida uu sheegay mid ka mida odayaasha halkaasi ku sugan kaa oo magaciisa iyo sidoo kale codkiisaba diiday in warbaahinta loo adeegsado maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay si aad ah ugu eedeeyeen ciidamada amisomka bixitaanka deegaanka janaale oo shalay ay isaga baxeen halka iyadoona goobtaasi dib ay mar kale ula wareegeen al-shabaab guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdicabdifitaax xaaji cabdulle ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay wax laga xumaada taabadelkeedana looga baahnaa amisom inay ku wargeliso maamulka gobolka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka ku-meelgaarka ee koonfur galbeed soomaaliya waxa uuna sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose tilmaamay in amisom ay caadaysatay kabixitaanka gooba lagu bixiyo juhdi fara badan oo ay kal hore ka geysteen ciidan dowladda soomaaliya ay leedahay iyo amisom ay halkaasi si sahlan isaga baxeen deegaanka janaal ee gobolka shabeellaha hoose kal hore waxaa ka dhacay weerar aad u xoogan kaa oo waxyeello ba-ani ay ka soo gaartay ciidamada midooda afrika ee amisom ee ka howlgala gudaha dalka soomaaliya waxaana ku dhowaad looga diray halka konton iyo laba askari halka weli gacanta al-shabaab lagu tuhumaya inay ku jiraan askar ka tirsan ciidamada yuganda ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee amisom ee janaale laga qabsaday waxaana hadalka guddoomiyaha ka mid ahaa
ee degmada marka ka tirsanayd nimankii labadiidka ayaa la soo galay kadib marka ciidanka amisom ayagoosan noola soo socodsiinin ee deegaankaasi isaga soo baxeen taasi oo annaga macaantii maamul ahaanna aad iyo aad aan ugu filmaanay haddana xiriiradooda iyo maaragtay sidii arrintaasi ay ku dhacday aa maaragtay hadda la isweydiinayo magarate waana meel istaraatiiji run ahaantii oo markii loo fiiriyo dhulka maaragtay ka tirsan magaalada marka dhul dheereedkana dhexdeeda bartamaha dhul dheereedka ku taallo waa magaalo qani ku ah maxaa la yidhahdaa xagga maaragtay beerashada aseendooyin waaweyna maaragtay saaran raaanti istaraatiijiyadaas la lumeyna waxaa meel iyo fadeexad ayay maaragtay nagu tahay waana rajeynayna arrintaasi sida ugu dhaqsay haddana waxba u qabtaa soodnama ka yeeli doonno inay meel kasta iskaga soo baxda annagoona ogeysiinin ay isaga soo baxda warba haddii la ogeysiin lahayd ciidamaha loo jaajaafi lahay amba ha aadan deegaanka amba ha aadan military amba ha aadan booliis iyo nabadsugi waxbaa la raadin lahay bal annaga isku dayi lahayd inaa dhulkeena naga difaacano laakiinse waxaan la yaabanahay niman intaasoo kun oo doolar ku qaadanaya bishii inay maaragtay ayagoona ogeysin maamulkii dowladda maaragtay federaalka ama maamulkii maxaa yidhahda dowladda kumeelgaarka ee koonfur galbeed dowlad goboleedka ula jeedaaye ama maamulkii gobolka ama maxaa la yidhahda kii degmada xataa ogeysin inay iska soo baxaan runaanti aadan uga xumaa ma garatay hadalkani ka soo yeeray maamulka gobolka shabeellaha hoose waxa uu imaanayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay goobo dhowra oo hor leh ay bannaynayeen ciidamada midowda afrika ee amisom waxaana kabixitaanka janaale ee ciidamada amisom ay imaanaysaa xilli hoggaanka ciidanka amisom ee ka socda dalka uganda isbeddel lagu sameeyey ayadoona haatan maxkamadayn ay ku soconayso saraakiishii hoggaanka u ahayd deegaanka janaale ciidamadii ku sugnaa ee ka tirsanaa ciidanka amisom ee ka socday waddankaasi yuganda kuwaasoo haatan lagu maxkamadaynayo gudaha waddankaasi yuganda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo waraysi gaara siinayey wakaaladda wararka ee royters ayaa sheegay in al-shabaab awooddoodii haatan ay sii liicayso waxa uuna tilmaamay in haatan al-shabaab weeraradooda ay yihiin kuwo aan wax macnaha ku fadhinin aynan awoodin sidoo kale in goobo hor leh ay dib gacanta ugu dhigaan waxa uu sheegay in weerarada inta badan ay ku qaadaan meelaha tuulooyinka aysan samaynaynin wax macno ah waxa uuna tilmaamay in maalinba maalinta ka dambayso al-shabaab awooddooda ay sii wiiqmayso ayadoona gacanta looga dhigayo goobo hor leh oo ay horey u maamulayeen al-shabaab madaxweynaha soomaaliya ayaa meesha ka saaray haatan in meel degmo ah ay kaga sugan yihiin al-shabaab gudaha dalka soomaaliya xilli la xasuusan yahay xaradheere iyo qaybo badan oo ka mid ah jubbada dhexe ay weli gacanta ku hayaan maleeshiyaadka al-shabaab ee iyagu dagaalada kala soo horjeeda ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika ee amisom waraysiga dheer ee royter uu siiyey madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu imaanayaa xilli xaalad kala guura uu marayo siyaasadda soomaaliya taa oo haatan looga fadhiya madaxweynaha iyo dowladda uu hogaaminaya laba kun lix iyo toban dalkani inay gaarsiiyaan doorashooyin ka duwan tii laba kun laba iyo toban lagu soo doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo haatan majaraha siyaasadeed u haya dalka soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer danjiraha cusub ee soomaaliya u fadhiya dalkaasi maraykanka axmed ciise cawad ayaa waraaqadihiisii aqoonsiga u gudbiyey madaxweynaha dalka maraykanka barack obama kaa oo laga guddoomay maalintii shalay axmed cawad oo waraysi gaar ah ama kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha dalkaasi maraykanka barack obama ayaa ka sheekeeyey qaabkii looga guddoomay waraaqadihiisa xilli sidoo kalena u xusay in goobta waraaqadaha looga guddoomayay ay ku sugnaayeen safiiro kale oo ka socday ku dhowaad lix iyo toban dal oo ka tirsan caalamka waxa uu sidoo kalena intaa ku daray danjiraha cusub ee dalka maraykanka u fadhiya soomaaliya in muddo toddoba daqiiqa fursad uu u helay uu kula sheekaysto madaxweynaha dalkaasi maraykanka kaa uu kaga warbixinayay xaaladda dalka soomaaliya oo isbeddel muuqda haatan uu ka jiro sida uu ka dhawaajiyey danjiraha soomaaliya kulanka uu la qaatay madaxweynaha waddankaasi maraykanka warar kala duwan ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerarkii maalintii shalay lagu qaaday saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka jubba kaa oo ahaa gaari qarax ama weerar lala bartilmaamaysaday goob la tilmaamay in ciidamo mushaar ay ku qaadanayeen oo ku taala gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose saraakiisha ammaanka ee maamulka jubba ayaa tilmaamay inay soconayaan baaritaano ku aadan waxyaabihii kalifay weerarkaasi iyadoo sidoo kalena magaalada kismaayo tan iyo habeennimadii xalay ay ka soconayeen baaritaano ku aadan sidii wax badani lagaga ogaa lahaa xaaladda dadka wax ku noqday weerarka ay ku qaadeen halkaasi koox la sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab weerarka mas-uuliyaddiisa waxaa dhabarka u ridatay maleeshiyaadka al-shabaab ee dagaalada kula jira maamulka jubbaland kuwa uu haatan ka arriminaya qaybo ka mida deegaanada gobollada jubbooyinka iyo gado waxaana maalmihii lasoo dhaafay sidoo kale jirahanjabaad ka soo yeeraysay dhinaca maamulka jubbaland oo ku aadan gacan ku-dhigista goobaha haatan ka maqan maamulkooda ee ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab ee ka soo horjeeda maamulkaasi ciidamo ka mid ah kuwa maamulka puntland ayaa waxaa la sheegay inay gadood ka sameeyeen magaalada gaalkacyo ee gobolka gobolka mudugga iyadoona la tilmaamay ciidamada inay isku hareereeyeen xafiiska wasaaradda maaliyadda ay ku leedahay magaaladaasi kuwaasi oo ka cabanaya mushaar la-aan muddo bila ah waxaa maalmihii lasoo dhaafay sidoo kale jiray falalka nuucan ee gadoodka ay samaynayaan ciidamada puntland kuwaas oo ku sugnaa magaalooyinka boosaaso garowe iyo sidoo kale magaalada gaalkacyo waxaana maamulka puntland kal hore ay sheegeen in la xalinayo cabashada ciidamada ka soo yeeraysa ee ku aadan mushaar la-aanta haysata xukuumadda soomaaliya ayaa kulankoodii toddobaadlaha waxay kaga hadleen maalintii shalay oo khamiista ahayd waxyaabo dhowr oo ay ka mid tahay qorshe loo samaynayo dadka curyaamiinta ah ee ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya kulanka uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay badi xukuumadda waxaana arrinta culayska badan inteeda badan culayska lagu saarayay hindise sharciyeedyo dhowra oo golaha xukuumadda hor yaalay kuwaas oo la doonaya haatan in loo gudbiyo golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya afhayeenka xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadlaya waxyaabihii ka soo baxay kulanka toddobaadlaha ee xukuumadda ay ku yeelatay magaalada muqdisho oo markuu kulanka soo idlaaday kadib bahda warbaahinta la hadlayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudane maxamed cumar cagte qodobadii looga hadlay waxaa ka mid ahaa ugu horrayntii golaha wasiirada ayaa waxa ay ka dhegaysteen warbixin wasiirka amniga gudaha mudane cabdirasaaq cumar maxamed kaasoo ku aadanaa horumarada amniga iyo howlgallada ka socda qaybo ka mid ah gobollada iyo degmooyinka dalka isagoo tilmaamay in ciidanka qaranku ay guulo weyn ka gaareen howlgalladii ugu dambeeyey ee ka sameeyeen deegaano ka tirsan dalka midda kale wasiirka isgaarsiinta mudane guuleed xuseen qaasim ayaa golaha wasiirada warbixin dheer ka siiyey shirkii maalgashiga ahaa ee dhowaan lagu qabtay dalkaas imaaraadka carabta shirkaasoo lagu gurfeeyey fursadaha maalgashiga ee dalka soomaaliya iyo dhinacyada ugu muhiimsan ee haatan laga taageeri karo waxa uuna xusay dhinacyada beeraha xoolaha isgaarsiinta iyo khayraadka dabiiciga ah maxkamad ku taalla dalka maraykankana waxay shan iyo toban sano oo xariga ku xukuntay muwaadin soomaali maraykan ah oo qirtay inuu danaynayay inuu ku biiro kooxda khilaafada islaamka ee waddanka siiriya ka dagaalanta waxa uuna tilmaamay muwaadinkan maraykanka ah ee asalkiisa soomaaliga uu yahay in arrintaasi ay ku dhalisay ka gadaal markii iskudayo dhowr oo hore uu sameeyey waxaana maraykanka sidoo kale ay ku eedeynayaan dhalinyaro badan oo soomaali ah ka mid noqoshada kooxda khilaafada islaamka ee ka dagaalamaysa waddamada siiriya iyo ciraaqa kuwaasoo haatan maxkamadayntooda ay ka soconayso gudaha dalkaasi maraykanka maxkamadan ku taalla maraykanka ee muwaadinkan soomaali maraykanka ah xukuntay ayaa waxa ay ku eedaysay in uu qorshaynayay ka mid noqoshada kooxo maraykanka uu u aqoonsan yahay argagixiso kuwaas oo ka dagaalamaya qaybo badan oo ka mid ah caalamka gaar ahaan waddankaasi siiriya warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur aamiin tani intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu